waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o da ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london barnaamijka waxaanu uga hadlaynaa xiisadda ka dhex aloosan dalalka sacuudiga iyo iiraan oo u muuqata inay saameyn xoog badan ku yeelatay dowlado fara badan oo bariga dhexe iyo qaaradda afrika ah barnaamijka waxaa marti ku ah doktor faarax sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda al abraar ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london islamarkaana ka faallooda arrimaha islaamka iyo bariga dhexe marka hore kusoo dhowo doctor faarax barnaamijka ahlan wasahlan waan dhawaay ridwan aad iyo aad baa umahadsan tahay ugu horeyn haddii aan dib u eegno toddobaadkii hore dowladda sacuudigu waxay daldaleen dad gaadhaya toddoba-iyo afartan qof oo lagu eedeynayo falal argagixisaa inay ku lug lahaayeen dadkaas waxaa ku jiray sheekha caanka ah ee shiicada ee alnimr alnimr la yidhaahdo arrintaas waxaad moodaa inay buuq fara badan runtii siyaasadda caalamka ka dhex abuurtay gaar ahaan marka la eego dalalka sacuudiga iyo iiraan marka hore see u aragta adiga dilka ninkaasi loo geystay buuqan faraha badanna arrintaas miyay sal ku leedahay mise wax kalaa jira ahlan wasahlan ridwan arrintaas horta wax kalena sal way ku leedahay laakiin waxaa hadda mainka ah ama asaaska ah ninkaa la dilay sheekhi namir kale waxaa nin weyn oo u hadla sacuudi carabiga shiicada ku nool ama bariga dhexe intooda badan waxay dadka carabta gaar ahaan waxaa nin aada iyo aad caan uga ah oo aada iyo aad dowladda sacuudiga uga soo horjeeday marka dilitaanka ninkaasi wuxuu kusan leeyahay labadan fikradood ee la yidhaahdo shiicada iyo sunnada waxaa aada usoo xoogeysanaya fikirka shiiciga ayaa hadda yani soddonkii sano ama shan iyo soddonkii sano ee thawradii ay ka dhalatay khumeini waddanka iiraan aada usoo xoogeysanaya wuxuu noqday fikir dawlad habaysani ay maamulayso oo muddo fara badan dareemayay in ay ahaayeen minority caalamka islaamka saas darteed sacuudiga iyo dowladahan yaryar ee khaliijka ku ku ah xeeran iiraan mainka waxaa ka ah waxay isku hayaan madhabka shiicada ee xoog ku faafaya dunida sunnida aada ugu faafaya ayaa mainka ah ninkan sheekh namer nin weyn weeyaan aada iyo aada u weyn dilmadiisu markaa waxaa sida la yidhi carabiga zada tina billa arrintii colaadii hoos qarsoonayd ee marmarka qaarkood dhagax la isku tuuraya iyo hadallada kulkulul ayay aada u fajirisay waxaad ku garanaysaa dadka la laayay taqriiban waa afartan iyo toddoba qof isaga iyo laba qof oo kalea shiico ka ah labadii kale shiicada ahayd iyo intii kale ay suniyiinta ahayd lama sheegayo sheekha unbaa aada loo sheegaya rarminu ahaa nin aada u weyn waxaase waxaa daliil u ah inayn arrintu ay kasii xoog badan tahay madaxweyne dhan oo leeyahay maxamed mursi ayaa hadda laba sano jeel ku xukuman waa dilna ku xukuman iyo dad fara badan oo aada uga waaweyn adiga shiicaga laba kama wada hadasho marka arrintu siyaaso keliya maahe waxay ku salaysan tahay inteeda badani waagartay caqadi ah haddii aan eegno marka sheekha la dilay ma la dhihi karaa sacuudi carabiya laf ahaanteeda fariin ayay diraysay marka sheekhaas oo kale ay ku dhex dartay dad dambiilayaal ah sababtuna waxay tahay dad badan inay ku doodayaan in in sheekha dad dambiilayaala lala dilay dabcan dilitaanka sheekhu sax ma aha dadka in lala dilayna sax ma aha waayo ninkan mucaarad buu ahaa dunyada waxaa jira wax la yidhaahdo aragtida iyo aragtida kasoo horjeeda ayaa jira marka fikir buu aaminsanaa fikirka shiicigana wuxuu soo jiray yani kun iyo afar boqol iyo soddon iyo toddoba sano ayuu hadda jira marka wax hadda cusub maanta bilowday maaha dadka waaweyn oo ka horreeyay baa jira marka sacuudigu haddii jaanibka laga fiiriyo inay horta ninka dilaan oo fikradiisa iyo wuxuu aaminsan yahay in loo dilaa sax maahayn waxay ahayd arrin aada iyo aad khalad u foolxun bay ahayd hase ahaatee shiicada iyo caalamkan kale na aada bay uga faa'iideysteen arrintaas aad baa loo buunbuuniyey wasni ayna lahayn ayaa la siiyey laa shaka fi dalik arrinta hadda ugu weyn ee taagan waxay tahay iiraan iyo sacuudiga xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan inay u gudubtay dalal fara badan oo bariga dhexe ah oo xiriirkii iiraan ka jartay qaarkoodna safaaradahoodii diblomaasiyiintii ka howlgelayay codsaday inay ka soo baxaan magaalada teheraan qaaradda afrikana dalal dhowra sida soomaaliya iyo jabuuti ayaa cilaaqaadkii u jaray dowladda iiraan marka saameyn intee la-eg ayaa siyaasadda iiraan ku dhici karta la dhihi karaa haddii dowladahaas islaamka ee sunniga u badan ay xiriirkii ka jarteen horta waxaa ka horeysa taas awoodda iyo awooday ku leedahay iiraan caalamka islaamka gaar ahaan caalamkii la odhan jiray caalam alcarabi hadda kala tegay ama iska baaba-ayba afar caasimadooda ugu waaweyn caalamka carabiga oo baqdaad oo ciraaq ku taala iyo dimashik oo suuriya ku taala iyo cadan oo sanca oo yeman ku taala iyo bayruud oo lubnaan ku taala maanta sida muuqata haddii la yidhahdo waxaan jawo jawo politica waxa la yidhahdo haddii la fiiriyo waxaa maamula si toosa iran baa u maamusha waa main waa arrin isku wada xidhan weeyani waxaa kaloo jirta carab hadda is haysato oo xoog leh oo qiimali ma jirto maadaama hadda afartaa caasimadood ay tasiirka ugu weyn iran ay ku hayso masar iyo sacuudigu hadda wax isku fiicani ma aha waxay isku isku xidhan yihiin iran nacayba laakiin dad mabda isku xidhan ma aha saa darteed dadka hadda dawladaha afrikayntooda badani aada uma ta'fiiranayaan walow ay hadda ta'siir ay ku yeelanayso cala alaqal iclaamiyan xagga iclaamka ay ugu yeelanayso laakiin iran way ka tashatay waxa ay sacuudigu ka gubanayaanna waxay aragtay caalamkii carabta ee dariskeeda ahaa oo lagala wareegay khaliijka naftiisu uma dhanna hadda laba dawladood oo khaliijka ka midi inta badan waxay la jiraan iran bay la jiraan magacooda inaan sheegno waxa muhiim aha marka caalamkii carabiga oo faraheeda ka baxay waa galgalasho way sacuudigu waxay samaynayaan iran aada u tacfiirin mayso sida ii muuqata aniga waa gartay haddii aan usoo gudubno dalalka hadda turkiga iyo bakistan oo kale oo ku dhawaaqay inay dhexdhexaadinayaan iran iyo sacuudiga oo kale ma laga yaabaa inay ku guulaystaan dadaalka ay wadaan suuragalse ma tahay inayse soo horfariisiiyaan labadan quwadood final horta waa wax siyaasadda la yidhahda waa iska game waa kubad weeyaan waxaa laga yaabaa maanta inay cirkaa marto berina iska hagaagto wax mustaxiili ma jiro inay soo horfariistaan ay danahooda ay ka wada hadlaan waa waa waa aad bay suurtagal u tahay laakiin la soco colaada iran iyo sacuudigu waxay bilaabatay si toos u bilaabatay ninkii khumeyni la oran jiray markii uu la wareegay xukunka ama dawladdan hadda ka jirta islaamiga iran boqorkii shah markii la jiray soddon iyo shan sano ka hor markaasay si xooga usoo baxday markii hore labadii boqortooye waxay ahaayeen labada boqortooye ee isugu dhow caalamka islaamka ama labada dawladood isugu dhow bay ahaayeen dawladdan kacaanka ah ee islaamiga ee thawradii markii soo baxday ee sacuudigu u arkay ilaa iyo hadda marka waxay u arkaan sacuudigu iyo dadka raacsan siyaadada dawladda keliya ee siraaca kula jirta ee awoodda xoogga leh isku duubnidan inay iran tahay haddii laissoo hor fadhiisiiyo micno badan aada uma dhalinayso waxaa laga yaabaa xiisadda inay yar qaboojiso laakiin xiisadda ma dhamaynayso waayo colaadda ayaa colaad soo jireen muddo fara badan ahay waa gartay laakiin arrintan laftirkeeda aad aad ka dhawaajiso haddaan eegno sunniga iyo shiicada ayay dabcan sacuudiga iyo iiraan inta badan kala hogaaminayaan ma laga yaabaa in khilaaf u dhexeeya dadka sunniga iyo shiicadu uu noqdo mid aada u soo baxa oo maaragtay inta badan dadka iyo dunidaba lagaga hadli doono siyaasadaha sanadaha soo socda laa shaka fi dalika laba sababood dartooda ayay arrintaas ku dhacaysa dawladdan iran ee shiicada mabda madhabka shiicigaa rumaysani aad bay usi xoogeysanaysaa gaar ahaan intii heshiiskii hubka uu dhacay intii ka dambeysay waxaa aad bay sumcaddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo hadalkeedu uu uleeyahay awood iyo ta'hiir uu leeyahay sacuudiga waxyaalaha aada uga sii cadhaysiinaya ma aha arrimada yimeeda waxa weeye siraacii loogu jiray caalamka islaamka maraykanka iyo yurub ayaa hadda lala qaybsaday oo laga uu ka baqaya in looga badiyo marka mustaqbalka waa laga yaabaa waxaa diiniga ah mathalan labadaa fikradood sunniga iyo shiiciga oo huwan magac siyaasadeed ama uu magac siyaasadeed ka dambeeyo inay buuqaas inuu jiro muddo waa laga yaabaa laakiin labadan fikradood ama siyaasaha ku salaysnaadeen ama diinha ku salaysnaadeen waa wax soo jiray kun iyo dhowr boqol oo sano ama afar boqol ama saddex boqol oo sano ka hor buuna iyuuna bilowday wuuna sii jirayaa laakiin hadda waxaa dheeri ah dawlad xoog le waagii hore waxa ahaan jiray shiicada minority ahaan jirtay laakiin hadda dawlad xoog leh oo waxay helshay isticmaalaysa maalkeeda iyo technolojiyadeeda casark casriga iyo isku duubnaan iyo risaalada shiicida ah madhabka shiiciga oo laga mi ay ka midaysan yihiin inay faafiyaan bilmuqaabil waxaa jira wixii sunniga la odhan jiray waa qolfoof wey wax hadda ishaystaa male waxaada dawlad sunniya oo micnalo adduunka ka jirtaa ma jirto oo u dagaalamaysa madhabka sunniga nimankani waxay u dagaalamayaan madhab shiici la yidhaahdo waxay leeyihin marjiciya diiniya oo le wilaayat alfaqih wax la yidhaahdo taasay rumaysan yihiin ninka waddanka ugu sarreeya waa nin wadaada waxaa la yidhahda cali cali khameni baa la yidhaahdaa marka waa nin wadaada marka dawladdu waa dawlad diini ah siyaasad xooglana leh dhaqaalana hadda haysata caalamka carabiga afarta caasimadoodna awood xoog la kule rag waxay samaysteen aada u xoog xoog badan bariga dhexe hadda marka la eego waxaa la dhihi karaa colaadaha ka jira meelo badan gaar ahaan syria oo kale marka la eego iyo dalka yemen khilaafkan xooga faraha badan ee hadda siyaasadeed ee u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan saameyn intee leeg ayuu ku keeni karaa dagaalkaas ama dagaaladan hadda ka soconaya syria iyo iyo yemen dabkun buu sii horinayaa la shaka fi dalika wain kaana wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudigu laba maalmood ka hor haba yidhaahdo annaga wadahadalkii iyo waan sii wadayna aan ka wada hadlayna arrimaha syria iyo arrimaha yemen laakiin waxaa muuqata waa hadal iska dablamaansina waxaa muuqanaysa inay aada usii kala fogaanayaan labadaasi intay kala fogaadaanna arrintaasi way sii durkaysaa way sii fogaanaysaa allahuma in ay united nationka iyo quwadaha caalamiga inay xoog ku muquuniyaan moogie labadooda inay issoo horfadhiistaan gaar ahaan ay dawladda islaam isku sheega ama waxaan leehay dawladda islaamka ah inay soo soo horfadhiisiiyaan oo ay hadalka maqlaani waa aad bay ufog tahay masalan turkiga hadda ugu weyn ra-iisul wasaaruhu shalay wuxuu yidhi dilida ninkaa la dilay shiiciga waxa weeyaan waa arrin daakhili ah oo sacuudiga ma garanaysa gaar u ah waxay taas sii fogeynaysaa marka iiraaniyiinta ayay sii fogeynaysaa oo ay ka dhigaysaa in uu la jiro sacuudiga marka mustaqbalka dhow ka fog ma oan garan karno waxaad moodaa arrintaas inay sii hurinayso o sii fogeynayso heshiisyadii la rajaynaya inay ka dhacaan yemen iyo syria ugu dambeyn haddaan eegno dhinaca dalka soomaaliya golaha wasiirada soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xiriirkii u jareen dalka iiraan horey jabuuti ayaa ugu dhawaaqday waxyaabaha ugu waaweyn ee soomaaliya ay ku micnaysayna marka laga soo tago diblomaasiyadda oo iiraan lagu eedeynayo inay ku talax tagtay iyo weerarkii safaaradda sacuudiga ee tehraan lagu qaaday waxa weeyaan in soomaaliya ay leedahay khalkhal dhinaca amniga ayay dalka ka wadaa madhabka shiiciga ah ayay dalka ku faafinaysaa marka ma kula tahay adiga in iiraan ay doonayso in dalalka africa sida soomaaliya oo kale in madhabka shiicada ay ku faafiso la inay ku faaftashe risaaladaasi waa masajkaasi wuu ka go-an yahay iiraan masalan africa dawladaha ugu waaweyn ee ugu dad badan waxaa kamid a nigeria nigeria hadda yani madhabka shiiciga waagii hore wuxuu ka ahaa boqol kiiba wuxuu ka ahaa zero point one waxaasoo kale uu ka ahaa hadda waxaa lagu qiyaasa boqol kiiba shan iyo toban inuu sii gaadhayo shan iyo toban sideed iyo toban sano gudahood inuu ku gaadhay waa nigeria sudan oo kale aad buu ugu faafay soomaaliya waxaa ka jirta hay-ad la yidhaahdo hay-ad alkhumayni magaciisa leh oo foundation alkhumayni la yidhaahdo waxyaalo fara badan bay ka wadaa marka tasiir badan bay ku leedahay iiraan africa iyada sacuudiga iyo waxyaalaha kale ee dawladaha iyada aada iyo aada uga xoog badan laa shaka fi dalika laakiin arrinta soomaaliya dabcan soomaaliya tasiirkeedu waxaan umalaynaya wax macnale inuusan ahayn oo hadday xiriiru jirta iyo haddayna xiriiru jirin midna dawladda soomaaliyeed xoog loo hadda tasiir ku yeelanaysa caalamka ima muuqataani waa garta laakiin inay xiriirka soomaaliya jarto see u aragtaa adiga laftirkaaga
dabcan iiraan waxbaa kasoo gaadhaya oo cala alaqal haddii ay ka runsheegto dawladda soomaaliya waxaa damage uu kasoo gaarhaya hay-adahaas iyo sumcadda iyo waxyaalo fara badan uu kasoo gaarhaya iiraan laakiin wax weyn oo tasiir iiraan u geysanaya maaha waxaas waa gartay laakiin shaksiyan aan ka wadaa soomaaliya ma ku saxan tahay inay xiriirka u jarto iiraan ay kula tahay adiga may may may ta absolute soomaaliya sax kuma aha soomaaliya waxaa uga qiimo badnayd in ay joojiso condition in ay ku xidho markii ay isu guurinayaan kun dhalinyaro oo soomaali ah oo gabdhiya wiilal ah ama wax ka badan markii ay masaajida ay ka dhisanayaan markii ay dacwada ay faafinayaan in ay la hadlaan oo yidhaahdiin ay si toosa ula hadlaan oo yidhahdiin waddankani waa waddan sunniya waxaan sunna ahayn an ogolhayn ma jiro condition inay la galaan aya si waagi hore bay ahaan jirtay soomaaliya waagi dawladihii shuuciga iyo intii ka horreysa sii jireen laakiin inay dawladda sacuudiga inay dabagalaan oo u noqdaan calaa kulli xaal aragti ahaan aniga waxay la tahay sumcadda soomaaliya ee hadda soo korayso la bilaabayo inay meeldha inay meeldhac tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay doctor farax adiga iyo
taas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay xiisadda ka dhex aloosan dalalka iiraan iyo sacuudiga iyo saamaynta guud ahaan ay ku yeelan karto dunida inteeda kale waxaana barnaamijka marti ku ahaa doctor faarax sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda al abraar ee fadhigeedu uu yahay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo dha
waa hagaag dhegaystayaal intaana haddii aynu ka ogadoono barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga aad ayuu mahadsan yahay